in ka badan boqol iyo konton bukaano ah ayaa ka faa'iidaystay indhofiiqis lacag la-aan ah oo lagu qabtay isbitaalka guud ee degmada balcad ee gobolkani shabeellaha dhexe waxaana qaliinka fulinayay doctor shiine oo aqoon durugsan u leh qaliinka indhaha qaar ka mid ah bukaanadii lagu sameeyey indhofiiqista ayaa u mahad celiyey maamulka isbitaalka degmada balcada ilaahay meel fiyow hanii marsay meel fiyowla anaa nii marsay unugan indhaha allaa noo faayi wuxum iyo wax xaraarbaarki maysiin xasan maxamed xaaji aan leh daawad la'aan waxuu noogu fiiqay maxaawilo oo beesa la'aan indhaha nuuraa lagu helay indhou fiiqa lacag la'aanuu ku fiiqay muraadkiisa allaha sahlo inta fiiqda muraadkoor allaha sahlo xasan maxamed xaaji dadweynaha meeshaan wala yimid lacag la'aanu uu fiiqay dhinaca kale doctor maxamed cali maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta baaritaanka ku sameynaya bukaanada indhaha ee qaliinka lagu fuliyey ayaa sheegay inay sii wadi doonaan u gargaaridda dadka danyarta ah waxaa ku sugannaaya magaalada balcad gaar ahaan istaalka balcad waxaa u imaanay hoolo indhafiiqis ah kaasoo ilaahay nagu guuleeyey saddexiyo tobanka bishaan aan ku jirno ee bisha labaad sanadka waxaan ka bilaabnay hoolo visito isugu jirta baaris indhaha iyo daaweyntooda iyo cabirka okiyalaasha bukaano gaara ilaa waxaa ka faa'iidaystay laba boqol oo qof dadka qaliinka u soo baxay waxay noqdeen ilaa iyo dad afartameeye ah ilaahay wuxuu nagu guuleed kaas inuu qaliinkooda si nabad ah oo ugu dhammaado alxamdulilaah dadkana saaka istaalka waxay ka baxeen ayagoo aragooda boqolkii boqol alxamdulilaah ilaahay ka sokow mahad ilaahay u sugnaatay markaan kasoo gudbo taas waa maxad aan la soo koobkan iska leh xildhibaankii nagu soo dhaweeyey istaalkan inaan bilaawno oo dadkan oo masaakiinta qaliinkaas bilaashka loo fuliyo ugu dambeyn xildhibaan xasan maxamed xaaji oo ka mid ah mudanayaasha golaha sharcidejinta baarlamaanka hirshabeelle ahna guddoomiyaha guddiga isbitaalka degmada balcad ayaa tilmaamay in dad badan ay ka faa'iidaysteen qaliinka indhaha ee lacag la-aanta ah waxaan sahuutinaynaa tiimkii ditorshiino oo inta ka sameeyey indhafiiq bilaash ah oo lacag la-aan ah alxamdulilaah ilaaha mahad leh oo arintaasi suurooyey suurtageliyey muxuu ahaa waxay baaritaanka sameeyeen saddex iyo tobankii bishan lix iyo labaatankii oo maanta ana waa gunaanadkii shalay oo shan iyo labaatan ahayd waa fiiqeen waxaa ka faa'iidaysatay ilaa laba boqol oo qofood ilaa afartan iyo xogaa qofna in loo fiiqay badanaan qaliinka hadda wax cillad ah ama wax dhiba kama iman si kastaba ahaatee doctor shiine oo ka mid ah dhakhaatiirta qaliinka ku samaysa indhaha ayaa sanad walba deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe ka fuliya barnaamij lacag la-aan ah oo dadka danyarta ah indhaha looga fiiqayo